xafiiskan dhowiye h o waxaa la sameeyey waa shan iyo toddobaatan guuridiisii waxaa la sameeyey nineteen forty eight kun iyo sagaal boqol sideed iyo afartankii intaa ka dambeysay khubarada caafimaadku waxay in badan isku tahallujinayeen in ay ka hortagaan xanuuno fara badan oo maaldilaa ah oo dunida jiray iyo xanuuno hore oo aan dawo lagu heli jirin oo maanta dawooyin fara badan loo helay taas horta xabiiska dhowliyeeju aada ugu maadsan yahay innaga somalilan ahaan dhibaatooyinka inaa haystaa ee cudurrada badankooda ay ka imanayaan kow dawaxumada tayada dawada iyo bii-adda waxyaaba ay keento oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo dhosaama hilibkeeda waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini aadamka loo daweeyo dawooyinkaa la siiyo waxaa jirta toddoba cisho ama saddex cisho inaan la lisin caanahooda oon la cabin loo daadiyo innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay iyada oo santii iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa beritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro taasuna dhibaatooyin badan bay keenaysaa waxaa kaloo kamid siirka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara taana waa siyaasad ku taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda in laga hortago waa maxay xanuunada ugu badan ee bulshada somalilan haysta ama dadka soomaalida waa waqtigan haddaba iminka waddankeena waxyaabaha ku badan waa afarta cudur ugu waaweynay maanta halista ay waxaa ka mid ah kansarka dhiikarka wadna xanuunka iyo macaanka sitaa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan nafaqadooda ilaaliyaan jimicsiga iyo jirkooda physical exercise inuu qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa uu hagaajiyo nadaafadda laftarkeeda oo iyadna la ilaaliyo bal haddaba macaanka aynu soo qaadano macaanku waa maxay macaanku dhibaato inta lagu dunida ku haya daraasadihii ugu dambeeyey ee w h o ay samaysay laba kun iyo sideedii saddex dhibic toddoba milyan ayaa qaba maanta macaanka hal dhibic shan milyan oo qofna way u dhinteen sida la saadaaliyeyna laba kun iyo soddonka waxay leeyihiin wuxuu noqon doonaa aafo ugu weyn ee dhimashada faraha badan leh keeni doonta bulshada caalamkao dhan haddaba sokorta jirka ku jirta waxaa kantaroora qanjid caloosheena ku yaala oo ilaahay noogu talagalay oo la yidhaahdo bankarias ama ganac ganacaasu waxa uu leeyahay qayb yar oo ka mid ah oo la yidhaahdo jasiira burburisa sonkorta jirka ku jirta haddii uu markaa uu insuliintii ama dheecaankii hormoonka ay uu sii deynayey uu siday ahayd uu la kulmi waayo ama insuliinba la waayaba hormoonkaas oo burburiya sonkorta jirka haddaba haddii la waayo jirka dhexdiisa waxaa dhacaysa inuu dhiiga ku daro deetana waxaasa loodhana qofkii macaanbu qabaa taana waxa u sababaa jirka oon helin insuliin ku filan ama jirka oo insuliintii ka jawaabi waaya oo ay burburin kari weydo insuliintii sokortii jir ku jirtay si gaara xanuunka macaanka ayaad u soo qaadatay bal haddaad sii faahfaahisid oo dadka xanuunka la nool ee aan haddana fahamsanayn ama macluumaad uga baahan macaanka waxaa loo qaybayaa saddex qaybood oo mid yahay nooca koowaad nooca koowaad waxa weeyaan jirku mala haysto oo mana haysto insuliin ku filan waxaanu ku dhacaa da-yarta waxaanu inta badan ku yimaadaa hidda ahaan kow burburinta marka unugyada soo saari lahaa insuliinka oo burburo awgeed ayay taasuna ay ku dhacdaa nooca labaad waa jirka oo ka jawaabi waaya insuliintii ama ganaca oo insuliin ku filan soo saari waaya ama jirka oo si fiican u isticmaali waaya insuliintii lasoo saaray ee ganacu soo saaray qaybtaa labaad waxay ku dhacdaa inta badan da-da dhexe iyo dadka waaweyn iyo dadka miisaankooda aada u wen yahay ee ayela jimicsi la-aan aanu qofka uu samayno sokortii ku jirtay aanu gurb haddaba labadaa qayboodba marka ay yimaadaan waxaas usii halis noqon khatarsan oo ugu sii dhibaato fara badan dadka dhiikarka qaba ee kadibna maxaan ku dhaco nooca saddexaad noocaas uu iska fudud yahay oo isagu wuxuu yimaadaa xilliga uu gabadhu hooyadu ay uurka leedahay ay xamilada tahay laakiin marka ay umusho wiska babaa boqolkiiba shan iyo sagaashan kaasna waxaa yahdaa gestational diabetic xanuunka macaanku calaamadaha uu leeyahy inta bahayn kaadi fara badan haraad fara badan gaajo badan iyo daal fara badan oo ku yimaada muddo kadibna aragga oo daciifo iyadana waa gartay hadda waxaa lagu jiraa waqti rabadaana marka dad baa sooma iyagoo macaan le waa maxay talada caafimaad siinaysa dadkaasi xilliga rabadaanta aynu ku jirno waxaa loo baahan yahay in uu qofku uu inta aanu afurin ka hor uu iscabiro waayo afurkii waa quraac oo kaluu lamid yahay waayo habeenkii markuu suxurto subaxii iscabiro isiil macaan baa ku dhex jira ama dhaadkii uu cunay baa dhiiggiisa ku dhex jira marka uu qofku sooman yahay waa inuu ku afuraa saddex xabbo timira iyo biyo cad kadibna hore ka casheeyo dabeetana socodkiina sameeyo dawadiisana qaato inta haddaan macaanka kusoo koobo aynu eegno biyaha iyo nolosha aadamuhu jirka aadamaha boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay wajacalnaa min almaa'i kulli shayin xayaa biyuhu waa barxaan kimikada jirka ku jirta ee ka shaqaynaysa cuntadii aan cunnay ha noqoto dhaadkay qaatay ha qaato kimikalis kale jirka ku jira ha noqoto burburinta cuntada ha noqoto wareegga dhiigga ha noqoto biyuhu waa midab laawe waa dhadhan laawe waa dhexdhexaad b h kiisuna waa seven biyuhu waxay ka kooban yihiin hydrogen iyo oxygen taasaa sababtay in ay wax walba ay la falgalaan oo ay khafiifiyaan laakiin dhibaatada ay leedahay waxa weeye adigoo raashinka cunaya inaad biyo ku dhex kabato oo mar cunta ay gasho marna biyo galaan mar cunta gasho mar biyo galaan taasi waxay keenaysaa khalkhal dheefshiidka calooshaada laakiin habka ugu habboone waxa weeye marka qofku cuntada dhammaysto inuu biyaha caddaanka iska cabo talo caafimaad waxaan ku bixinayaa in kow qofka aadamahay cuntada uu cunayo iyo jimicsiga uu samaynayaa inay isla kaadaan mar kasta tusaale ahaan haddii uu meel uu fadhiyo hadii jeero xafiis ufax fadhiyo ama uu gaari ku dhex wato hadii jeer oo aanu dhaqaaq badan samayn sonkor fara badan ama macaan fara badan ama carbohydrate waxa la yidhahda xoog isticmaalo dee waa dhici karta haddaan insulinkiisa aan adfiicnayn waayo xadiiskani waa ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku uu sheegay oo ahaa in caloosha saddex meelood loo qaybiyo qayb cunto ah iyo qayb biyo ah iyo qayb hawa ah qofku xadiiskaasi qura uu ku dhaqmo caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan iyo shan inuu fiicnaado